الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وهلك سوحا سوقا هلك مالك في كتاب الفرائض يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمعنى التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب فالفرض ستة فنصف اكتمل للبنت أو لبنت الابن, أو لبنت الابن ما سفل ونقط من أصلين أو من الأب وهو نصيب الزوج إن لم يحجب بولد أو ولد من علم والربع فرض الزوج مع فرعهما وزوجة فما على إن عدم وثمون لهن مع فرعهما والثلث والثلثان فرض من قد ظفيرا في النصف مع مثل لها فأكثر وثلث فرض اثنتين من أولاد أم فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم وهو لأمه إذا لم تحجبي وثلث الباقي لها مع الأب وأحد الزوجين والثلث حبوا أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من أخ من أخوات أو من إخوة اثنين من أخوات أو من إخوة والفرد من أولاد أم الميت وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين ثنتين هي وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد وأخت من أب مع أخت أصلين والأب وجد مع على مع ولد أو ولد من سفر لأقرب العصا لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى فإن يفقد فكلا غنما الابن بعده ابنه فأسفل فالأب فالجد له وإن على إن شاء الله تعالى إناس وعشر كانوا قصة بسنان دونا كتاب الفرائض كتاب الفرائض asalka waxaa looga jeedaa dhaxalka qaybintiisa qaybinta dhaxalkana waa asaxa asal u ah qaybta mafruudaadka ee kitaabka ilaahay lagu qadaray sida uu qaybin doonana wax qadaranaya waxaan qadarayn ayuu u qaybsamaa baabkan dhan waxaa min xayu ljumla asal u ah isaga iyo kitaabulwasaaya oo ka dambeeya aayaatulmiiraadka aayaatulmiiraadka ugu faahfaasanna waa saddex aayadoodoo suuratu nisaa ah laba aayadoodoo yuusiikum llahu iyo walakum nisf iyo aayadda suuradda ugu dambayse yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala saddexda aayadood waa insha allahu intaan jumlada mari doona hal mas'alo marka laga reebo oo lafteedu aayaadkan laga soo dhex saaray saddexda aayadood buu cashirkeennu caawa ku wareegi doonaa mualifku wuxuu ka bilaabay ma nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiideennu qaarkeed mari doono ayuu ku tilmaamay laakiin axaadiidta tilmaamaysa inuu faraa'idku nisfu diini uu yahay ama nisfu lcilmi ama faraa'idku cilmiga ugu horeeya ee dunida laga waayi doonaa inuu yahay aahaarii soo aroortay waa jirta axaadiis ahaana ibnu mascuud iyo abuu hurayriya laga warinayo laakiin waxba kama asixin dhammaantood dicaaf weeye sida aahaarta dicaafku ahayd buu ahaytuu saaxibu raxwiya muqadimadiisa ku ishaarayay markuu lahaa ana hada alcilma maqsuusu bima qad shaaca fiihi cinda kuli اlculamaa biannahu awalu cilmin yufqadu fi lardi xataa laa yakaadu yuujadu cilmigu horeeye la waayi doona inuu yahay riwaayaadka abi hurayre iyo ibni mascuud iyo ma asixin oo ma sugna isugeyntooduna wax u suubana ma aha baabu lmutaabacaati waashawaahid walow xadiidka abi hurayra dacfigiisu uusan aada u adkayn intaan xasuusto laakiin xadiidka cabdillaahi ibni mascuud baa wuxuu yahay dacfigiisu dacfi adag oosan baabu mutaabacaad iyo shawaahid uusan gelaynin waxaa sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka cumar ay xaakim iyo keyrkii wariyeen inuu ku yihi tacallamu lfaraa'id fa inahaa min diinikum barta faraa'idka diintiina ayay ka mid tahay haddaba baabulfaraa'id waxaa lagaga hadlaa qofkii hanti iyo xoolo lahaa geeriyooday xuquuqda xoolihiisa iyo maalkiisa la xidhiirta xuquuqda ku tacalluqda tarikatulmeyitina tarikadana waxaa la yidhaahdaa xoolaha uu ka tegey xuquuqdana waxaa la yidhaahdaa xuquuq shan qaybooda oo maalka la xidhiirta isuna wada iman karta qaarkeed keliyana iman karo baabulfaraa'id markaad joogto haddaba hal mas'ala ku baraarow nisbadu qof walba nisbada ama loo tiirinayo ama uu meel u jiraayey waa qofka meydkaah haddii hooyo lagu yidhaahdo waa umulmeyiti aabba haddii lagu yidhaahdo waa abulmeyiti aye iyo awow haddii lagu yidhaahdo waa ayeyadii iyo awowgii meydka walaal haddii lagu yidhaahdo waa meydka walaalkii haddii lagu yidhaahdo ilmo iyo ilmo uu dhalay waa meydka ilmihiisi iyo ilmuhu sii dhalay dhammaan ansaabtan la sheegaya nisbadeedu waxaad ugu celin waxa ay u yihiin weeye qofka meydka ee geeriyooday ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo haddii lagu yidhaahdo qof baa tegey dhintay wiil iyo gabadh buu ka tegey uu dhalay baa loo jeedaa laba walaalo uu ka tegey isaga meydka walaalihiaa loo jeedaa haddii lagu yihahdo intaasoo walaalaha hadday isu yimaadaan meydka walaalihii baa loo jeedaa nisbadaa nasabka ee la sheegayoo dhan qof waliba walaal adeer eedo habaryar ilmo awow ayey hooyo meydka waxay isu yihiin wey marka nisbada ayuu aabbow yahay ayuu hooyo u yahay iyo waxay isweydiin baabulfaraid haddaad joogta meydku maynta waxay isu jiraan wey saa darteed baa meydkii markii uu geeriyoodo xuquuq shan ah baa ku tacalluqaysa tarikadii iyo maalkii uu ka tegey mid waa dayn wixii lagu lahaa midna waa xaq mutacalliq caynta maalkiisa ku ahaayoo rahan iyo loo haystay wa kadalika azakaatu fi lmadhabi qaybina waa qarashka duubtiisa ku baxayoo aaskiisii iyo kafankiisii iyo wixii lamidka ah wey iyo xabaashii haddii ijaar lagu qoday iyo gaari haddii la kiraynayo ambalaas lagu qaadayo wey qaybta ugu dambaysa waxaa soo haro ahna inta badan waa dhaxalka dadkii ay lahaayeen oo iyagana xuquuqdoodii maalka xuquuq ku leh saa darteed waxaynu leenahay xuquuqda meydka xooluhu ka tegey shan baa ku tacalluqi karta wax caynta maalka lagu leeyahay oo xoolo rahan loo haystay iyo wixii lamida waa kow waxa labaadee ku xiga oo qofka duugtiisii kharashkeeda ah intaa wixii ka soo haray waxaa xigaya wixii dayn lagu lahaa waxaa afar ku noqonaya daynta marka la bixiyo wixii uu dardaarmay oo sulus loo eegayo inta dardaarankaa marka laga saaro waxaa soo haraya dhaxalkii iyo qaybintii yubda-u waa la bilaabayaa min tirkati mayitin meyid wuxuu ka tegay ama min tarikati meytin labadaas siqaba waa la aqriyi karaa waxaana filayaa nusakusa inay u kala duwan yihiin qaarna min tirkati meyti meyitin bay leeyihiin qaarna min tarikati meytin isku macno wey qofka dhintay meytna waa la yidhahdaa meyitna waa la yidhahdaa qaar ba culimmadu waxay leeyihiin meyit qofka dhintay lama yidhaahdo ee dhabta ah qofka nolosha ku dhintay baa la yidhahdaa oo qaarkoodba waxay yidhaahdeen layta man maata fastaraaxa bimayitin inama almayitu mayit laxyaai qofka isagoo nool wax dhintay aan doorinin ee nolosha ka dhaca ama wax laga samray noqda ama iskaba duurgaleeyo diin iyo dadba naca kaasaa waxaa la yidhahda meyit macnaheedu muuqaalkiisa unbaa jooge wax nool ma aha bay ka dhigan tahay laakiin sida saxiixa isticmaalka lugawiga fasiixa qofka geeriyoodee nafi ka baxday meydna waa la yidhaahdaa yaana la reebo meyit iyadoo hoos dhiganoo la shidana waa la yidhaahdaa marka meyit iyo meyidkaa tidhahdaa isku mid weeye yubda waxaa laga bilaabayaa min tirkati mayitin ama min tarikati meytin qof dhintay wixii uu ka tegee maal iyo hanti ahaa bixaqin xaq baa lagu bilaabayaa ictalaqa ay tacallaqa ku tacalluqay bilcayni caynta maalka wadaalika karahni waazakaati wey xoolihii qofka hadduu dhinto isagoo dayn lagu lahaa daynkaana xoolo rahana ka yiileen marka u horeysa xoolihiisa rahanta yiilay xaqii qofkii lahaabaa laga goyn qofkaana dadka kale daynta leh lamid noqon maayo waayo sababtii aan soo marnay saan soo marnay rahanka loo dhigay ee xoolaha ninka loogu dhiibay damaanad ahaan ayaa waxayba ahayd hadduu si kale maalkiisii iyo xaqiisii deyntii u waayo inuu tan lafteeda ka goosto saas darteed xaqiisu maalka dhan iyo dimada kuma tacalluqine maalkan cayntiisa rahanta u yaalluu ku leeyahay xaqiisii baa loo goyn waxaa lamida buu leeyahy kadaalika azakaatu waa zakaatu lmaalki qofkii isagoo zakadiisa maal lagu leeyahay dhintay de maalkan zakadu cinda shaaficiyati fi lmadhab zakadu waxay ku waajibtaa caynu lmaali laa dimata shaksi qofka dimadiisa iyo korkiisa laguma laha ee maalka cayntiisaa lagu leeyahay hadday tacadurtay suurageli weyda maalkii cayntiisii in laga oofsadana dimadiisay beyn ahaan ugu wareegtaa oo maalkii uu baabo oo dhinto ama la dhacaba isagoon sakadii ka bixinin cudurdaarna aan lahayn oo isagu tafriid iyo xadgudub sameeyey masalada fuqaada shaaficiyadu inay yidhaahdaan sakadu dimada qofka kuma tacalluqdo ee caynta maalkaay ku tacalluqdaay ishkaalaad badan bay kaga cararayeen sadiga iyo majnuunka sake inay ku waajibto dee dimadiisi iyo isaga qoortiisu mukallafba ma aha laysa ahlan wamaka mawdican lilwujuubi ma aha say ishkaalka ictiraafka uga baxaan ba waxay markii horeba iyagu qarireen sakadu caynulmaal bay ku waajibtaan masaladii waxay dhalisay haddaba sakadii caynulmaal haddii lagu waajibiyey markii uu qofkii dhintay xukmu rahni inay qaadato ilan waa xaqun tacallaqa bicayni lmaali waa nooca koobaad saa darteed sakada iyo rahanku saasay isku ariiq u mariyeen fuqahada shaaficiyadu raxmat ullaahi calayhim intaa marka laga bixiyo wixii soo haray famanu tajhiizi kharashka iyo takaaliifta qabanqaabada iyo diyaarinta meydka baa ku xigto oo fa loogu cadfay bilmacruufi weliba si wanaagsan oo curfiga ku wanaagsan aan ku ciriirina ahayn ka badbadin iyo faanin iyo tamashlaynna aan ahayn waxuun isagiina ku filan oo si fiican u asturi kara oo nabigu calayi salaam tuu ka dardaarmay oo qofkiin haddii uu walaalkii kanfayo falyuxsin kafana kafankiisa ha wanaajiyo dadkii wax ku kanfay kafanaan ku fillaynna ee habeennimo la aasayna nabigu ka xanaaqay qofkii lagu kanfay kafanan hayra taa'ilin aan ku fillayn iyadoo la kari karo saa darteed hadday xoolihii wax gaari karaba yihiin kafan qadar ku filan si fiicanna u astura ka badbadis iyo xumaalku ciyaarna aan ahayn baa laga bixinayaa kafankiisii duugtiisii kharashkii ku baxayey qabriga haddii la qodaya kharash haddii meesha ambalaas lagu qaadaya kharashkeedii haddii meeshii wax kale ay u baahan tahay kharashaadka duugta ku baxa kuwa tacsida maaha kuwa tacsidu maanu tajhiiska ka mid maaha iyo tacsiya isugimaatinkeedaba dee waynu soo marno iyadoo xaaraana ciddii wax ka cuntana ay xaaraan cuntay qaybta labaad weeye kharashka laga bixin duugtiisa saddex fa daynuhu wixii dayn lagu lahaa baa la bixin dayntii aan caynul maal ku tacalluqin ee qofka dimadiisiiyo isaga lagu lahaa sabab loogu yeeshayba daynkiibaa haddana la bixin walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofku markuu geeriyooday inta aanu ku tukan wuxuu dhihi jiray hal calayhi daynun war dayn ma lagu leeyahay haddii haa la yidhaahdo wuxuu weydiin jiray hal taraka wafaa'an wax dayntii bixiye oo xoolaha ma ka tegey haddii haa la yidhaahdo waa ku tukan jiray haddii maya la yidhaahdana waagii hore kuma tukan jirin ilaa la helo qof dayntii damaanad qaado anaa bixin yidhaahda saa darteed fa daynuhu dayntu inay ka horayso dhaxalkana waa daahirka qur-aanka dhowr meelood laba meelood waa kilahay ku yidhi waxaa la wax la qaybsanayaa min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin dardaaran iyo dayn kadib baa dhaxalka la qaybsanayaa uma alwasaaya wasaayaadka iyo daynta maxaa daynta loo horreysiiyey daynta bixinteedu waa xaq waajiba wasaayaadkuna waa tabaruc iyo tatawuc iyo maal uu sadaqaysanayo wey adaa-u lwaajibi muqadamun cala tatawuci waajibaadkaa lagu horumarinaya marka uma alwasaaya kadib dardaarankii baa yuufii laga bixinayaa min uluثi baaqi اlirhi dhaxalka wixii u soo haray ulukiibaa laga bixinayaa in la bixinayo dardaaranka min bacdi wasiyatin yuusii bihaa way in la bixiyey baa garatay dardaarankii dardaaranka waxaa i soo haree xoole ee dhaxal u yaalla uludkeed inay tahayna waa xadiidkii صaxiixeynka ee sacd bn abi waqaas markii uu maka ku xanuunsaday waa kii rasuulka ilaahayo waa xanuunsanahay xoolo badanna waan leeyahay walaa yaritunii ilaa bintun hal gabadh keliya ay dhexlaysa afa ataصadaqu bimaali riwaadka qaarkood waxay leeyihiin biuluay maali xoolahayga saddex meelood laba ma sadaqaystaa qaarna waxay tilmaamayaan bimaali xoolahayg oo dhan ma bixin karaa gabarh keliya waxba ma ahe kaasuu wuxuu yihi maya nabigu kaasuu wuxuu yihi afa atasadaquu bishatrihi nus laba intaan u qaybiya nus ma sadaqaystaa markaasuu wuxuu yihi nabigu maya wuxuu yihi afa atasadaquu biuluihi saddex meelood meel ma sadaqaystaa nabigu wuxuu yihi aulusu ulu waad la bixi kartaa waulusu kaiir weli waa badanya haddaba nabigu ala salaam maalkii oo dhanna waa u diiday saddex meelood labana waa u diiday nusna waa u diiday ulud saddex meelood meelna waa u ogolaaday weliba wuxuu ha u ogolaadee ma jeclaysanin haddana aulusu waulusu kaiiru bu yidhi uludkuna waa baraya sabab maxay tahay cilladda uu nabigu ugu diiday baqiyat riwaaya caddaysay oo wuxuu yidhi innaka adigu haddii xukum la sheegay gadaashii jumla tacliiliya innadani waa min adawaati tacliil siiqa tacliil weeye almansuusa siiqa tacliilka naskaa weeye inaad duriyadaada ka tagto aqniyaa iyagoo waxaysta khayrun laka kaaga fiican min an tadarahum inaad ka tagto fuqaraaa iyagoo gacmo maran yatakafafuuna annaasa dadka u horsanaya oo tuugsanaya xoolihii intaad ka wada bixiso xoolahaas koloba haddaad bixiso sadaqay noqon lahaayeen ciddaad ku sadaqaysata ee isticmaashayna intifaacsatayna ajir baad ka heli lahayd ajirka ilmahaagu hadday cunaan oo intifaacsadaanna ajir baad ka heli karaaba kuusii dhow haddana waalidka waxaa ku beeran ilmihiisa inuu u naxo lagana doonayo وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ilmaha yarade ka tagaan u cabsanayey ilmahaagiiyo waxhaysta oo hanti haysta inaad ka tagtaa kaaga fiican iyagoon waxba haysanin oo tuugsanaya oo gacmaha wareejinaya inaad ka tagto dadka tuugsanaya waxay culimmada baabu tacliilka isku waafaqsan yihiin xadiidka naskiisu baabi tacliili bilxikmati wey wifaaqan khilaaf kama taagna sababtoo alhinaa waalfaqri iyo ma baahna iyo wuu baahan yahay in lagu tacliiliyo min baabi tacliili bilxikmati wey namuudajka saasana daahirka nusuusta iyo kitaabka iyo sunnadu aad buu ugu badan yahay bal qaar ba waxay leeyihiin aklabka nusuusta tacliilkeeda sariixi waa min baabi tacliili bilix maslaxati aw mafsada laakiin waxaa mas-uuliyiinta wasfi daahir mundabi ay yihaahdaan waxba daahirka nusuusta ma muraacayso masaladaasina min baabi munaasaba asalkeeda qaanuun jadal fi lmantiq masalati alqawaadix oo fadlu jadalka loo yaqaano bay ka timid masalada ishtiraadaadkaas mutakalimiintii usuuliyiinta ahayd baa ictiraadaadkii mutakalimiintiiyo jadalka say jawaab ugu heleen bay shuruudan geliyeen markaasay fiqiga markay tageen bay iltizaami waayeen min ashadi naasa waxaa nuqdaamat almaqdisi baa ka mida dadka diida wa min aktar innaasi wuquucan fiih sida uu najmudiin iuufi leeyahay haddaad akrido rawdaha markuu sharxaya rawdat naadirka sharxu mukhtasari rawda marka xadiidka nabig ala slam wuxuu u ogolaaday ninka ulus hadda sidaa darteed buu ku yihi min ulusi baaqi lirsi dhaxalka xoolaha u soo haray uluskood buu dardaarmi karaa wixii ka badan dadka dhaxal kale waa inay ogolaadaan halka waxaa ku dhammaaday xaqii afraad mutacaliq bilcayni iyo muanat اtajhiizi iyo addayn iyo alwasiya afartaa waa dhammayna waa koob kooban yihiin waxaa inoo dhiman baabulwasiyati iyo ulus bay ka bixi iyo tafaasiil axkaam la xiriirta yaa loo dardaarmi karaa yaan loo dardaarmi karin kitaabulfaraa'id insha allahu markaan dhammayno baa baabulwasiyati baa ku xigi doonto ilaa saddex beyt iyo wax la ka badan uu kaga hadli doono mualifku waxaan filayaa saddex lix beyt meelaha inay yihiin halkaasaan axkaamta wisaayada faahfaahinteeda ugu tegi doonaa kadib ersigii iyo miiraadkii baa la soo galay wuxuu ihi wanasiibu nasiibka iyo xaqa uu leeyahay qeybta uu waaris uu leeyahay fardun muqadarun wax go-an oo la qadaray aw itacsiibu waxuu casannimada ku qaato weeye miiraadka dhaxalku laba mid weeye imaa farad qadaran in lagu qaato wa imaa tacsiib iyo casabannimo lagu qaato waa tii saaxiburaxmiya uu dhihi jiray faclam biana alirta nawcaani humaa fardun wa tacsiibun calaa maa qusima farad iyo casabu u qaybsamaa bimacnaa si kale haddaad u tiraahdo waa sida ay qisma alcaqliya saxiixa keenayso day wax go-an qofku leeyahay iyo inaasnu wax go-an lahayn oo qadaran labadaa qaab bay dadku wax u dhexlaan inta wax go-an lee qadaran baa asala baabkan oo qaaliba intaa un baana xukuman furuudulmuqadara iyo asxaabteedii buu soo hormariyey oo wuxuu ku yihi falfardu waxa qadarani sittatu lix wey alfuruud almuqadaratu fii kitaab illaahi waa lix lixda waa nis dad nus bay wax ku dhexlaan xoolaha irtiga soo haray nus bay leeyihiin dadna waxay leeyihiin huluseyn saddex meelood laba dadna waxay leeyihiin saddex meelood meel dadna waxay leeyihiin afar meelood meel dadna waxay leeyihiin sudus bay leeyihiin dadna waxay lix meelood meela dad sumun sideed meelood meel bay leeyihin shantaa qaybood baa dhaxasha dad nus wax ku dhaxla dad sudseyn wax ku dhaxla dad ulus wax ku dhaxla ama say u kala badan yihiin haddaad u kala hormariso qofka qolada suluseyn wax ku dhaxasha ugu wax badan qolada nus wax ku dhaxashaa ku xiga qolada suluska wax ku dhaxashaa ku xiga qolada rubuca ku xiga qolada suduska ku xiga qolada sabunka ku xiga mid walba iyo dadkii ku dhexlayey buu kuu tiriyey waana iska daahiru nusuus oo aayaadkaas iyo axaadiidta sugan baa caddeeyey wuxuu ihi fa nisbun nus waxaa ku dhaxla shan qolo shantaa qolona hal hal qof bay noqdaan markay ku dhexlayaan afar waa dumar midna waa hal racal midna waa rag afar dumar weeye midna waa rag waana dumarka afartiihi keli keli weeye midka ragga ana laba maba noqon kara waa mustaxiil waa haween dhimatay ninkii qabay weeye laba nin ma qabi karaan maya fa nisfu nis igtamala oo dhammaystiran baa lilbinti gabadhii u sugnaaday ama inantii midaad tirahdaba gabadhee inantee wey bintidee wey bintulmeyiti wey nisbada weligaa meydku celi horaan kuusoo idhi haddii qofkii dhinto hal gabarna ka tago hal gabarna uu ka tago de gabadhaa nis bay leedahay wiil kale kama tegin gabdho kalena kama tegin waa nin dhintay ama hooyo dhimatay oo wax duriyo ay dhashay hal gabadh keliyaa joogta nus bay leedahay oo maxaa u daliila ayadda yuusiikum llaahu aakhirkeeda akri ilahay ba wuxuu ku yihi fain kaanat waaxida wain kaanat waaxidatan falaha nis hal mid hadday tahay gabdhaha uu ka tegey nus bay leedahay aw libinti libni ama wiilka meydku gabadhuu dhalay maa safala intii ay hoosu degtaba hadday meydkani wiil uu dhalay waxba isagu kama tegin dhabarkiisa uu ka dhalay wiilkiisiina ma noola wiilkii gabar uu dhalay keliyaa joogta hooyadani waxay ka tagtay gabaray ayay aabba u tahay keliya wax faraca aabbahan wuxuu ka tagay gabaruu awow aabba u yahay keliya booskii gabadh ay dhaleen bay buuxinoo nuskii bay qaadan licumuumi wain kaanat waaxidatan gabadhaadii aada dhashay taadagu toos u dhashay iyo tu ilmahaagu sii dhalay ba adaa dhalay taasay musamaha soo wada gelayaan laba halkaa waxaad ku haysaa laba gabdhood oo xagga faraca laba xawaashi oo walaalo ah ku xigo walukti walaal oo min aslayni labada asal kula wadaagto abiy hooyeah gabadh walaasha oo shaqiiqada keliya ka tagtay qof baa dhintay raga ama dumara wax faraca kama tegin oo dhaxla wax waalid oo dhaxlo aabba ahna kama tegin aabbana kama tegin hal gabadhoo walaashii uu ka tegey walaashaa laga hadlayaaye waa min aslayni labada aabbay kula wadaagtay aw min alabi ama aabbo keliyay kula wadaagtay maxaa meesha ka baxay walaal hooyo keliya kula wadaagtay oo ka baxday taa gadaal bay ka iman doontaa iyadu oo aayad gaara lagu sheegay kuwanna waxaa lagu sheegay aayadda suuratu nisaa u dambaysa kuwan min aslayni aabiyo hooye ah aw min alabi ah soo u dambaysaa lagu sheegay maxay ahayd yaa ii sheegi kara walaal buu leeyahay meydki falahaa nisfu maa taraka wuxuu ka tegay nuskii bay qaadan ukhtada lafdiga daahirka aayaddu waa caam ma kala qaadin shaqiiqo oo aabbiyo hooyaa iyo aabbo keliya hooyo keliya ma kala qaadin laakiin itifaaqi alculamaai walmufasiriin aayaddan walaalo aabbo kula wadaagtay ama aabbiyo hooyaa loo jeedaa bidaliil in aayadda hore ee walakum nisfun tii hooyo keliya kula wadaagtay lagu sheegay hooyadu keligeed markay tahay wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atun walahu akun aw uktun falikulli waaxidin minhuma sudus sudus baa la geeyey kuwaasi waa ikhwan liu marka saa darteed waa kii raxbiyi ku lahaa wawalad lummi ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى لحمرض من الباطين سجل وهو النسك نصيب الزوج منك هوارفا إماتين منك قدر حلوه إن لم يحجبي هدان لحجاب أو وحكفه النسك أوسا أرك بولد الموت عليه o meydku dhalay oo waladibnin ama ilmuhu ilmuhiisu wiilkiisa ilmuhu see dhalo culima laogyahay bimacnaa haween hadday dhimato oo ilmo ay dhashay ama wiilasheedu ilmo ay dhaleen aynan ka tegin aynan ka tegin wuxuu qaadanayaa ninkeedu nis walakum nisfu maa taraka aswaajukum ragow waxaad leedihiin xaasaskiinu waxay ka tagaan nuskii baad qaadanaysaan in lam yakun lahunna waladun haddayna wax caruura ka tegin haddiise caruur ay ka tagaan wax kalaad qaadanaysaan oo xujbu nuqsaanin baa la idinku siinayaa marka wahwa nisku nasiibu zaw zawji ninka haweenta dhimatay xaaska dhimatay ninkeedii nasiib iyo xaquu qaatay weeye in lam yuxjab haddaan la xijaabin oon laga durkin xajba nuqsaanin waxbaa iska dhimayaan lama wada qadinayo maxaa lagu xijaabayaa biwaladin ilma ay dhashay aw waladibni wiilkeedu ilmuhu dhaloo culima la ogyahay qoladii niska qaadanaysay waa shantaas bintu bintu sulbi iyo bintu libni iyo ukhtu shaqiiqa ah iyo ukhta liabin iyo zawj sad afartan gabdhihii waa inay keli keli noqdaan zawjkuna keli waa iska yihey waa inaanu farac waarito islaamtii xaaskii ka tagtay waa inuusan jirin saas darteed musaaxibu raxbiya wuxuu yihi khamsatin nisfu khamsu fardu khamsatin afraadin waa shan keli keli ah oon lamaano la socdo wax la qaadanaya lahayn waxaa ku xiga rubuc warubcu rubucana fardu zawji ninka faradkiisa weeye maca farcihimaa labadoodu waxay iska dhaleen ama keligeeday dhashay haddii uu la joogo haweentii markay dhimato hadday ilmo ay dhashay uu jiro ama ninkan ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho ama wiilasheedu ilmo ay dhalaan ay jiraan ninkii rubc buu qaadan fain kaana lahuna waladun haweenkii hadday ilmo ka tagaan falakum rubucu mimaa tarakna waxay ka tageen rubuc baad leedihin middaa waa ku cadda wa zawjatin xaaskiina way qaadan hal xaasa iyo famaa calaa wixii ka badan oo laba iyo saddex iyo afar xaasa isagaa un bay qaadan in cudima weladkii iyo faracii haddii la waayo haddii ninkii dhinto wax faraco isagu uu ka tago oo dhaxlayana la waayo ama iyagu ha u dhasha ama cid kale ha u dhashee rubuc bay qaadan walahunna arubucu rubuc bay leeyihiin mimaa taraktum waxaad ka tagtaan in lam yakun lakum waladun haddaynan ilmo lahayn haddaan ilmo leenahayna wahumunun bay qaadan humunbaa lahunna zawjaadkii u sugnaaday maca farcihimaa intay caruur joogaan farac dhaxlaya uu joogo fain kaana lakum waladun haddaad caruur leedihiin falahunna arubucu mimaa taraktum rubuc bay ku leeyihiin wixii aad ka tagteen intaa un buu tilmaamay oo uu sheegaya wuluaani falahunna umunu mimaa taraktum rubuc aadimia umun bay leeyihiin sideed meelood meel wixii aad ka tagteen waa haddaad caruur leedihiin haddii kale rubuc bay leeyihiin idinku nus baad leedihiin haddaan caruur aynan ka tegin hadday ka tageenna rubuc baad leedihiin saddex baynu haynaa marka nis yaa ku dhaxlay rubuc yaa ku dhaxlay umun yaa ku dhaxlay sababta saddexdaa laysu raaciyey shanta nusku ku dhaxashay baa zawjku ka mid ahaa waxaa munaasab u ah marka nus markuu waaye rubuciisi in la raaciyo rubuciibaa zawjadaa la soo gashay markii ilmo la waayo markii ilmo la helo umunkaa munaasab saa ku noqday in lasoo raaciyo sidaasuu tasalsulku u yimid ayib haddii intii nus iyo umun iyo rubuc israaci jirtay dhammaatay ulusaan baa ku xiga sabab qoladii zawjka maahane zawjku hadduusan nus qaadanayni wixii kale waa sheegnay sooma afarta kale nus haddaynan qaadanaynin maxaa kaloo qaataan waa ka waulusaani labada ulus saddex meelood laba fardu man dad qaxu qadara weeye qad dafira ku liibaanay binisfi nis ku guulaystay mac milin qof iyaga lamida hadduu la joogo oo lahaa haweenkaa u sugnaaday iyo faaktara wax ka badan haweenkii keli keli markay ahaayeen nuska qaadan jiray baa laba iyo ka badan hadday gaaraan baa ulusaan qaata wey fain kaanat waaxidatan falaha nis soma fain kaanat waaxidatan falaha nisf maxaa ka horeeyey aayaddu waxay ayd yusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn fain kuna nisaaa fawqa snatayni labaduna waa lamide falahunna hulusaa maa tarak saddex meelood labay leeyihiin kuwaa labadii gabdhood ee binti sulbi iyo bintulibnigi kuwii walaalahaa soo maaha waxaa la yidhi walahu ukt falahaa niصfu maa taraka wahuwa yariuhaa in lam yakun lahaa waladu fain kaanat snatayni laba hadday gaaraan haddii ay laba gaaraan falahuma ulusaani mima tarak wuxuu ka tegay la saddex meelood labay leeyihin halkaa waxaad ka garatay akhawaadkii sulbe shaqiiqa iyo liabka ahaa laba iyo ka badan hadday gaaraan saddex meelood laba ulusayn bay leeyihin banaatu sulbi iyo banaatulibnina laba hadday gaaraan ulusayn wax ka badan ulusayn bay leeyihiin waa ulusaani fardu man qof dadkii loo qadaray iyo jamaaco weeye qad bafiraa ku liibaan oo ku guulaystay binisfi nus dhaxli jiray laakiin goormay ulusayn qaadan maca milin lahaa qof iyada lamid ah oo gabar kale ah markay u timaado iyo faaktana ka badan ay laba iyo saddex gaaraan ulusaankiina wuu dhammaaday furuud lmuqadara afar baa dhammaatay ulus baa soo haray marka waulusu uluska fardu snatayni laba waxu qadaran weeye oo min awlaadi ummin walaalaha ay hooyadu idin kulmisay laba markay gaaraan iyo fasaacidan ka badan ikhwa lium mahalbaa ulus baad ugu tegi doontaa laba iyo ka badan ma gaareen ulus bay dhexlayaan aayaddaana sheegtayoo وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك هل هذا كبتان إخوة لأم أي كبتان وحيليه الثلث بإليه والثلث ثلثكم fardu snatayni laba tiro gaartay ama fasaacidan wixii ka badan baa u qadaran yahay labadaasoo min awlaadi ummin ay ummi lmayiti meydka hooyadii caruur ay dhashay aababa dhalama dhalin laakiin meydka hooyadii baa dhashay maxay u tahay maxay u yihiyeen meydka walaalay u yihiin su-aal baa idin weydiin laakiin yaa iga jawaabi ninkii gacanta taagaa rabaa baha dhaleen ama aabbaha keliya dhalay oo walaalka ahayd ma jiraan dhadigu tusaawi waxay la siman tahay xagga xaqa dukrahum laboodkooda ikhwan lium waxay dadka kale kaga duwan yihiin raggooda iyo dumarkoodu tiro xaqay ku mutaan hal hadduu yahayna sudus bay wada qaadan hadday ka bataanna sudus bay wada qaadan hadday qaybsadaanna madax siman bay u qaybsan oo lidakari milu xabil unsayayni male unsaar tadhadig oo awlaada umka ah tusaawi waxay la siman tahay dukrahum laboodkooda marka masaa'ilka shanta ah ee faradiyiintu ay sheegaan inay ikhwa lium inta kale kaga duwan yihiin waxaa ka mid ah inay sinaan u qaybsan tiradaa sudus markay dhexli iyo markay sudus dhexliya rag iyo dumar ay isku mid yihiin halka raggaa hal dumaruu la mid yahay waa sudus laba dumara laba raga sudus bay u wareegi wixii xijaabaha xijaaba rag iyo dumar qaybtu waa isku mid waa siman yihiin waxyaabahaas kala duwan yihin waa wa sudusku liummihi damiirka xaguu noqonaya meydka liummihi ummi lmayiti qofka meydkaa hooyadii sudus bay qaadan idaa lam tuxjabi haddaan la xijaabin oon laga riixin xijaabkii riixitaanka ahaa ee qadin yar qadintii maaha nuqsaantii wey meydku wuxuu dhaloo dhaxlayaa wax ka daadiya ama sulbi ama awlaadu ibni ha noqoto kow walaalo tiro gaadhay oo laba gaadhay ama shaqiiq ha noqdaan ama liab ha noqdaan ama lium ha noqdaan ama ha isugu jiraan saa darteed waxaa weeye hooyo goormay tulus qaadataa halku dhigga wadaadada soomaaliyeed dhegayso waxaa la yidhi habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacadudo weyday ulu la weynacta way dhintay meydkii hooyadii walad weydayo wuxuu ka dhintay maleh walad waladkii caruurtiisu waxay sii dhaleen maleh walaalo tiro lama gaaday maleh ulu la weynacatay saddex meelood meel bay qaadan marka wahuwa ulusku liummihi ummi lmeyiti buu u sugnaaday idaa lam tuxjabi haddaan la xijaabin oon laga riixin ulumaali kaamilan bay leedahay ilaa fi lcumariyatayni labada masalee cumar loo tiiriyo ama samihimaa ilaa bilgharaaweyni labada masale dhalaalaysay cadcad ama dheh ilaa bilghariibatayni labada masalee gariibka ah ulumaali ma lehee ulubaaqii bay leedahay oo xaqiiqadiisu way sudus noqon masaladaasi waa masaladaas leedahay markaad fiiriso daahiru naska way ka baxsan tahay laakiin cibaaratu nasi iyo ishaaratu nasi midaa tiraadaba bay soo gelaysaa calaa curfi bacdi usuuliyiina wuxuu yidhi wa ulusulbaaqi inta soo hartay uluskeed bay qaadabaa lahaa iyada u sugnaadeen maca alabi aabbe iyo waa xadiis zawjeyni labada zawj midkood hadday la joogto haddii waxa dhintay dadka dhexlayaaye hooye iyo aabbaa isku soo haray midkan waxa dhintay kan ilmaha qofka dhintay bayna dhaleen qofkay wada joogeen baa laha soo haray gabadhay dhaleen oo ninkeedii baa taagan ama wiilkaa dhareen oo dhintay oo xaaskiisii baa taagan maca xadiis zawjeyni saas uga jira hadda laba suuro wey aabbiyo hooyo iyo zawjaa isku soo haray xaas waayo wiilkoodii baa dhintay ama aabbihiyo hooyo iyo zawj baa ninkiibaa isku soo haroo gabadhay dhaleen iyagu dhimatay kay dhaleenee dhintay maahane kay wadaaggiisii iyo saygiisii baa isku soo haray ama kay nolosha wadaageen ee qariinkiisa ah labada suura ama nin baa soo haray ama xaas baa soo haray cumariyatayn iyo haraaweyn iyo hariibataynba waa laya labadaas suuraba hooyadu sulus bay qaadan jirtay labaan iswaafajin rabnaa marka daahirka nasku ilaahay baa wuxuu yidhi markuu yuusiikum اllahu fii awlaadikum lidakari milu xadi اlunsayayni fain kuna nisaءa fowqa snatayni falahuna ulusa maa tarak wain kaanat waaxidaة falaha nisf wabaweyhi likuli waaxidi minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu waladun hadduu ilma leh fain lam yakun lahu waladun ilmo ma leh wawariahu abawaahu labadii dhashana waa dhaxlayaan faliummihi aulus hooyadu hadduu ilmo ka tegay dhaawaanaysa sudus bay leedahay hadduusan ka teginna ulus bay leedahay xaalad baa laga soo reebay fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus suduskaa lagu celiyey hooyada maanta xaaladan aan joogno ilmana ma leh walad waladkiina ma leh walaalo tacadudayna ma leh qaacidadu soo maaha in ulu inay qaadato faliummihi ulu halkaa ulu inay qaadata ahayd laakiin ulu ma ogelin ulubaaqi baan siinaynaayo xaqiiqadiisu sudus tahay maxaa ina haysta wax kalaa ina haysta qaacidatulfaraa'id ee kale daahirka nasku sheegay waxay tahay rag iyo dumar hadday isu yimaadaan dhaxal wadaagaan dhaxalkana ay sabab siman ku wadaagaan lidakari milu xadil unsayeyni way qaacida la raaco lidakari milu xadil unsayeyni baa la raacaa kasoo qaad caruurtii meydku uu dhalay hadday wiiladiiyo rag isu gabdhihii isu yimaadaan say u qaybsanayaan xoolihii soo lidakari milu xadil unsayeyni maaha sababtoo ah way siman yihiin sababka ay ku dhaxlayaan baa siman oo meydka u siman waana dakariya unsaa simay walaalihiina maxaa la yidhi suuratu nisa akhirkeeda ah wain kaanuu ikhwatan rijaala wa nisaaan falidakari milu xardi luntayayn aabbihiyo hooyadii baa isu soo haray markuu zawjkii nus qaatay iyadiina inta u soo hartay nuskii saddex loo qaybiyo xoolihii oo lix loo qaybiyo saddex zawjkii qaatay saddexdii soo hartayna hooyada hal la siiyey xoolihii oo dhan marka laisku soo celiyey halkasoo sudus maaha lixmeelood meel wey haddana sulus baan ku magacaabaynaa haddaan iyadii sulus siina labay qaadan lahayd aabbihiina hal markaan aabbaha hal siino hooyana laba siino ma lidakari milu xadil unsayaynibaa mise mise lilunsaa milu xadildakarayn baa ka dhigna haweentii baan laba qaadatay dhabal qaadatay qaaciidada inaan tixgelinana waa rabnaa ko hooyadii suluska lahayd sudus baad qaadatay inaan ka xishoonno ka warwareegnona waa rabnaa see lafa loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan maxaan samaynaynaa horta lidakari milu xadil unsayayni ka dhigo aabbaha saddex meelood laba sii hooyada waxaad siisayna sudusa ku magacaabine ta'aduban maca alqur'aani ulusulbaaqi dheh intaasaynu isku soo celcelinaynaa wa ulusulbaaqi inta soo hartay uluskeed baa lahaa hooyada u sugnaaday macal abi aabbo markay la joogto kow iyo wa axaadiis zawjeyni labada zawj midkood ulus ciddii ku dhexlayseenoo fardukhaamis ahaana waa ku daayey sudus baa kuu soo haray wa sudsa suduskana xabow ay actow waxay siiyeen umman hooyo oo macal farci meydka faraciisii iyo wa farci ibni wiilkii meydka wixii kasii farcamay walad iyo walad waladkii markay hooyadu la joogto sudusi aw itnayna laba oo min akhwaatin walaalo dhadiga aw min ikhwatin walaalo labao haddii walad la joogo ama walad waladkii la joogo ama walaalo tacaduda rag iyo dumar waxay dooni ha joogaan noqdaane sudus baad hooyada siin walfadda midka keligii ahna sudusi oo min awlaadi ummi lmeyiti meydka hooyadii carruurtay dhashay ah ikhwa lium soo maaha ikhwa liumtana waxaa weeye wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'ata walahu akun liummin ow ukhtun liummin falikulli waaxidin minhumaa muxuu leeyahay assudusu halkaasaa lagu sheegay hooyadana waxaa lagu sheegay fain lam yakun waxaa la yidhi haddii carur uu joogo faliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu waa farac iyo farc libni markuu joogo اثنayn min ikhوة khawاat akhwaatin aw min ikhwatina waxaa la yihi fain kaana lahu ikhwat falibnihi sudus iyadana daahiru nasi aayadda waxay caddaysay inu yahay garabta wajaddatan ayey halla iyo fasaacidan wixii ka badan hal ayey iyo laba ayey wixii yimaadeen dhaxalka wax ku yeesheen la xijaabinna iyagana sudus baadsiin oo hooye haddii la waayo wey laa mudliyatin ayay ku soo dhowaatay sudus male bidakarin labood oo min bayni fintayni laba haweena u dhaxeeya hiya iyadu laa jaddatin lama siinayo hiya jaddadaasoo mudliyatin ku soo dhowaatay bidakarin labood min bayni fintayni laba dhadiga u dhaxeeya halkan shardiga miiraasuljaddati markii ayeyadu ku dhaxlayso shardi bay leedahay imaa maxdul inaafi inay ku soo gasho had dhadig keliya hooyo hooyo hooyo hooyo ay kugu soo gasha la garay hooyaha aatee aabba keliyao dakuur maxdi inay kugu soo gashana la garay hadday isku dhex darmadaan hooyadaa way ku dhexashaa hooyadeedna way ku dhexashaa ayaydaa la hooyadaa hooyadeedna way kusii dhexashaa ayayda ayaydeed kalena way ku dhaxli wax ka soo keliyo celiya haddaan la helin waayo hadka hooyooyin haween keliya ay haysataa hadka rag keliya hadday haysataan aabbaha hooyadii way ku dhexashaa aabbihii tii dhashayna way ku dhexashaa awowgii labaad tii dhashayna way ku dhexashaa waayo hadkay ku soo gashay rag keliya wey laakiin haddii rag iyo haween meeshay yimaadaan hooyada aabbaheed tii dhashay kuma dhexlayso aabbaha awowgaa hooyey dhashay ayaydaa hooye hadday dhashay way ku dhaxli laakiin awowgaa hooye hadday dhashay ku dhaxli mayso waayo iyada hooye weeye hooyadaana hooyadaa weeye awowgaa hooyaa u dhexeeya sooma rag baa dhexda soo galay marba haddii haweenkii khadkay soo hayeen rag soo kala dhexgalo ama tii raggu ay soo hayeen haween soo kala dhexgalaan khadkii waa burburay wey burjadii la soo hayey way go-day marba halkaasay ku kala hartay hooyadu markay ayeeye wax dhexlaysa marka ayeeye hooyooyin laynkood soo gashay waa inay noqotaa ama aabbayo laynkood toosa ugu timi dukuura dukuuriyo inaad isma dhexgeli karaan hadday hooyadaa tahay hooyadeed baa ku dhexli karta aabbaheed laakiin kuma dhexli karo oo awowgaa hooye aslanba dhaxalka kuma lahayn tii isaga soo martay ee hooyada usii ahayd xaggee kugu soo gaaray khadku waa kala go-anya taasuu tilmaamaya saaxibu raxmiya markuu ku lahaa wa kullu man adlat bigayri waariin famaa lahaa xadun min almawaarihi hooyo kasta iyo ayeeyo kastaoo soo marta midaan isaguba dhaxalka wax ku lahayn oo awo hooyoo kaleetaa iyadana dhaxalka waxba kuma laha wa kullu man adlat bigayri waariin famaa lahaa xadun min almawaarihi buu tilmaamaya laa mudliyatin laa jaddatin ayay dhaxal kuma laha ayaydaasoo hiya iyadu mudliyatin ku soo dhowaatay bidakarin labood sida awow hooyo oo kaleeto kaasoo min bayni fintayni laba haweena kala dhex galay hooyada iyo ayaydeed aabbo aabbaheed baa u dhexeeya rag baa soo kala dhexgalay ayaydeed hooyo laakiin rag ma kala dhexgelin saa darteed hooyadaa way ku dhexashaa ayaydeed hooyana way ku dhaxashaa laakiin ayaydeed aabba kuma dhaxasho sabab ayaydeed aabbana rag baa soo kala dhexgalay ayaydeed hooyana haween maxda ay ku soo socotaa taasku ixtiraamaya ayayadna iyadu sudus bay qaadataa suduska sabca wax ku dhaxasha alummu bishuruuihaa alwaaxidu min ikhwa liumma aljaddatu wabinta libni baa ku dhaxasha saacidan ay fasaacidan wixii ka badan mac bintin binti fardin gabadhii meydku dhaloo keli a la joogta iyo wakhtan waaan min abin aabbo keliya ma uktin iyadoo la joogta min aslayni labada aabbiyo hooyadaba kula wanaagta halkana wuxuu ku yidhi qoladii nuska ku dhexlaysay ee gabdhaha ahaa kerikeri markay yihiin markay laba yihiinna uluseynka qaadanayay halkaa waxbaa kaaga soo baxay markay wada joogaan ay isku darajo yihiinna uluseyn bay qaataan lama gaaraan markay mid mid yihiinna nus bay qaataan hadday laba yihiin oynan sinayna bintayni subi ah uluseyn bay qaateen hal midna nus bay qaadatay laba gabdhoodoo bintulibnia nusbay uluseyn bay qaateen mid keliyana nus bay qaadatay hadday gabdhihii faraca ah laba noqdaan laakiin labadii boos miduu isagu dhala iyo gabadh abu yahay keliyay noqdeen maxaa la samayn uluseynkiibay isku leeyihiin laakiin ma sina tii nuska lahayd markay qaadato uluseynkii maxaa ka dhiman uluseynki waa saddex meelood laba xoolihii lix saami ka dhig nuskii waa imisa waa saddex suluseyn haddaan buuxinayni imisa inaga dhiman halkaasi xoolaha markii loo fiiriye guud muxuu yahay sudus buu yahay keligii marka la eego markii ka kale lagu daro nuska lagu darana waxaan leenahay haddaba bintu bintu libni hadday bintu sulbi isu yimaadaan tanna nus bay qaadan tanna sudus bay qaadan isku darkoodana takmilata hulusayni uluseynka bay isku buxsanayaan ukta shaqiiqa ah iyo ukta liab hadday isu yimaadaanna shaqiiqadu nus bay qaadan ta kalena sudus bay qaadan markay isku darsadaanna akhawaan lama gaaray takmilata huluseyn bay isku qaadan waxaan rajeynaya suuradu waadix inay tahay baabulfaraidi waa waxaa laydin yidhi haddaadan si deg dega xisaabta u qaban karin waktiga ha isaga dhumin beren baysa horta xisaabta soo baro markaaba waxaa la rabaa suluskii iyo suduskii iyo niskii iyo isugeyntii iyo sudusaas uu ku soo baxay markaaba maskaxa xisaabahaan inaad qaban kartaa lagaa rabaa haddii kale markaan halkaa marayno intaad isu geynaysa mas'alo kalea loo gudbiyo waxoogay dabageliskaa kuu bixi farkii heryada madaxa kaa fuuli markaas loo taqaana dabageliska baxay sooma xoolaha geeliya awrtaiyo gaadiidka marka la raranayo xariga dabada loo geliyaaye rarka hore uu socodka madaxa ka fuul laagu celiyaa hadduu soo fakado madaxuu ka fuula wuu wareeraa marka maadada cilmigaa bilowgeeda say u socoto hadday kaa hoos baxdo waad walaaqda adig dhanaayo maskaxdaa ku wareeri taasa waxaan dhihi jiray markuu qofku bilowga ka fakaro hebel dabageliska u baxay baan dhihi jiray saas darteed itijaahu qabsaduu garan laaya wa bintalibni wiilkii meydka gabadhuu dhalay hal ah fasaacidna ma ka badanna sudus bay dhexlayaan bay xabow siiyeen suduskii mac binti fardin bintu sulbi oo eedadeed ah oo keliya markay la joogto nus qaadanaysa waa ukhtan walaal bay siiyeen oo min abin aabbo keliya meydka wadaagaan mac ukhtin iyadoo la joogta walaal meydko ukhti aslayni labada asale aabbihii hooye walaal la wadaagtay taanayna waadixtaan rajaynaya walaba waxabowhu suduskii waxay siiyeen alaba aabbahana waa siiyeen iyo wajadan awow mac calaa inkasta uu sareeyaba awowgaa aabba awowgiis awowgiis awowgiis sii soco mac waladin ilma hadduu la joogo aw walad ibnin ama ilmiilkiisu caruuruu sii dhalay meydka safana hooseeya tanna waa aayadiio hadduu caruur leeyahay falikulli faliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu halkaasu isagana galay amaa walaalaha iyo shaqiiqaya liab iyo bintu sulbi iyo bintu libni waa xadiidkii saxiixa ibni mascuud ee takmilata suluseynka ahaawey intaa waa dadkii asxaabu lfuruud almuqadara ahaa casabaadkiibaa soo haray oo ana tacsiibu lagu yihi isagana si kooban u qabso casaba yaa ah iyo sideebaa wax loo siinayaa waxaan maleen faarax waxaa su-aalaha ku canaan iyo waxbaa ku yar dhacdayo amuyar cabsadayo su-aalihii kuwii kulkululaa ee dagaalkaa uu soo hormariyey sari dagaalkaa uu soo hormariyey laakiin waxaa la yaabanahay rag meeshani su-aalihiina haddii laydin weydiiyo jihaad iyo dagaal baa u badan inaad baxdaan nafar rabtaan nin laga tago maanta su-aala jihaada kugu wareerin inuu laba lugood isdaba dhigana arrimasaadi ya yoor bixiyo waxoogay waxbuu yar dareemayaa in loo qilbixiyo rab calaa kulli xaal su-aasha koowaad wuxuu leeyahay waxaad iga jaahil bixisaa jihaadku sida uu isugu bad arrimaha uu isugu bedelo fardu cayn iyo fardu kifaaya asalka jihaadka fardu kifaaya wey oo dadka qaar hadday u qulmaan qaarka kale dembiga waa ka dhacaa qur-aankaana daahirkiisa tilmaamayo falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim wey qayb hadday baxaan qaybta kale uu ka dhacaa fardu cayn saddex xaaluu ku noqdaa qofku inuu goobtii uu joogay dagaalku ka bilowdo oo hade la diidayey watawalli yowma zahr ilahayna yidhi man yuwallihim yuwallihim yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin ninkaa uu qabsaday sabirkiiyo tabaadka acdaartii lagu carari jiray inuu yeesho maahane waa ku waajib cayni ninka labaad shaksi iyo kooxba waa cidday imaam xaqu taaca leh oo wilaaya sharciya ku leh uu yidhaahdo soo baxo dagaalka soo-ad waida stunfirtum fanfiruu xadiidkii haiyo aayadii hayd maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum ila alard araditum bilxayaati dunya waa tusaya xaaladda saddexaad waa haddii ay wadan muslim leeyahay gaalo qabsato dadkaa jooga inay gaaladaa wadanka ka dhiciyaan baa waajib ku ah cayni ah intii uu qadarka cayntu ku zuulaye kifaayada ku xasilayso hadba inba inta uga sii dhow bay caynku isusoo usoo gudbi hadday ku fillaan waayaan intaas inta ugu xigta ilaa ay khariidadu sii weynaato ay sii socoto intaan baan si guda kaga dhigala lakiin axkaamta haddaad rabto inaad ogaato iyo istidlaalaadkeeda iyo suwarkeeda alinjaad fii abwaabi iljihaad libni ilmanaasib kitaabka akri kutubta uu ka midka yahay kana su-aashii oo kaleeto wey wuxuu yidhi ciidamada amisom ee jooga soomaaliya xarbi miyaa mise waa ciidamo dowladda soomaaliya ogolaanshaheeda ku jooga waxaan filaya horta intaad xog tahay ninba xogtuu hayuu wax ku saleeyaa ogolaansho uma baahna inay soomaaliya joogaan ajandahay ku joogayaan iyagaa iska leh dowlad iyo dowlad la-aantoona cid baxad dhihi kartaaban jirinba oo iyagaa ka awoodroon dina adigiiba kuwaadiinayo ka awoodroon oo isagaba aad hoos gabanaysahay amarkaaga inuu ku joogo maalinkaad rabto aad bax dhihi karta wax meesha yaalla maaha haddaynan been isu sheegaynin intaaan xog xog badan baan ognahay amisom ikhtiyaarka dowladku meelgaara kuma joogto ma in adduunka la tusayo ogolaansho iyo saxiix baan ka haysanaa laleeyahay mise maanta ordaya naga taga in la dhihi karo ordaya naga taga lama dhihi karo midda labaadi wadan muslin haddii uu gaalku xoog ku tagaay xarbi wey gaalkii wadan muslim xoog ku taga xoogna ku joogaay xarbi weeye ama adu yunisom ula bax ama amisom ula bax ama afrikaan ula bax ama carab ula bax magacaa dooli u bixi magacu muhiimad ma aha laakiin gaalkii xoog iyo awood wadan muslim ku taga kuna joogaay xarbi wey ninka cahdigale ninkaa maaha saas darteed dee dadka muslimiintaa inay la dagaalamaan way bannaan tahay laakiin la dagaalamku mas'alatuljihaadi abwaabteedaan u tegi doonaaye markii la dagaalamayo axkaam iyo aadaab bay leedahay baabuljihaad wuxuu ka mid yahay baabulamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar xuduuda iyo jihaadkuba min baabi alamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkari wey taana waxaa nasan iyo muqararan cinda ahli اcilmi labadaba ah waa masأalaة اmasaalixi wاlmafaasidi wey haddii la dagaalankooda maslaxadda ku jirtaa ay raajix tahayna jihaad sharci u noqonayaa haddii dagaalka guud ama qaabka loola dagaalamayo mafsadada ka dhalanaysaa ay ka raajixsan tahayna dagaalkaada wuxuu noqonayaa jihaad ma noqonayo sharciga sharcina ma noqonayo waxay u noqonaysaa masalada taqdiirka yaa iska leh taqdiirka ahlulkhibrati wa ahlulcilmi baa iska leh nin jaahilun safiiha iskama laha oon cawaaqibna qadarin karin masaa'ilkan taqdiirka sharciga iyo aasaartiisana aan qadarin karin saas darteed waxay isweydiin u baahan maadaama amisom aada soo qaadeen qoriga madfaca lagu tuurayo een badana iyaga ku dhicin waxna aanay yeelin boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waxba aan yeelin ee inta badan intuu gara maro qoys soomaali oo beri oo meel degan ku habsanaya madfacaasi sida uu jihaad ku noqonaya inaad meel saartaan baan idinka rabaa hadday bitajribati aqrabkiisu uusan waxba yeelaynin hadduu nikaayo samaynayo marmarna gaara maraya waa mas'ala hadduusan aqrabka wax nikaaya u samaynaynin inta badanna intuu gara maro mujtamac muslim oo beriya uu baabi'inayo riditaankiisu sharcan ma banaana lianna mafsadadiisa arjaxu min maslaxatii laakiin hadduu aqrabka asiibayo ama aqrabka nikaaya uu u geysanayo marmarna uu gara mari karo wuxuu noqonayaa maslaxatuhu arjaxu min mafsadatihi waa la tuuri karaa saas darteed ma lagu tuuri karaa maxaa aqlaba weeye maslaxadiisa iyo mafsadadiisa nin hadday noqoto anugu maslaxana waxba igama gelin mafsadana waxba igama gelin qiimaynteedana iima taallo waan tuuri waan tuuri marka aad tuuraysa waxaad u tuuraysa ma taqaanide iska tuur iska tuur waa lagu qori waa lagu qori aakhare ay kuma taallaan laakiin mukallaf acmaashiisa lagu xisaabinayo wax samaynayaa tahay haddaad ku dhiirato camal sharcan mafsadadiisu ay ka raajixsan tahay maslaxadiisa anta aatimu haddaad taqdiirkiisa la keliyoodo adoon ahal u ahaynna aatimun ibtidaaan ibtidaaan ba aatim baa tahay masaa'ilka masaa'il amr bilmacruuf wanaahi munkar waxaa suurada labaada inaad ka hadashaan ubaa inaad ka fiirsataan u baahana madfac baan ku tuuray meeshoodii aadyayo ma aadinaaba wax nikaayo oo la taaban kara ma sameeyo waxaan ka soo tuuri oo la daydayan halkii mujtamaca muslimka ee beriige inaan difaaca ay ahayd ay deganaayeen baan la dhex tegi markaan la dhex taga anigu dhimasho ma rabo markaan tuuro alaabta waan laalaabanoo jawaabta meesha aan ku soo socota baan ka carari dadkiina sabab baan ugu noqon in la gumaadoo la baabi'iyo hadday masalatu tatarus iyo fidihii sharciga lagu aqoon jiray ay tahay intii la isu keena sidii yamaamiya dhici jirtay fidaa'iyiin nafta hura ha la noqdo oo intii ciidankii iyo wixii la isu keensado iyadoo dhacaysa derbiyada looga dhici jiray oo rag badan la tegi jirtay ninkan u dhintoo derbi ka dhaca ma rabo madfaca jawaabta inuu sugana ma rabo meel banaanana markuu dhigayo ilaa arkuu ka yaabayo ma rabo aniga madfacan wax weyn geysan maayo ko waxaa dhici karta intuu gara mara abriyo inuu baabi'iyo laba aadna u dhacda saddex aniga inaan dhinta ma rabo jawaabta aan sugo waa xeeladaysan afar dadkaan la eegan meeshay ku jiraanoon sabab ugu noqon in la raayo mas'aladaa waxaa muhiima inaad muqaaranayso jaanibka maslaxada ay keentay iyo jaanibka mafsadada ay keentay hadday mafsadadeedu raajix noqoto riditaankiisu waa xaraam jihaadna mee waa baatil saas darteed mabda'a la dagaalanka ee mashruuca waa inuu ariiqada iyo qaabka la dagaalanku qawaaciddii sharciga waafaqo wey waa inay maslaxadiisu ka raajixsan tahay mafsadadiisa kullamaa ay maslaxadu raajix noqotona waa mashruuc waana jihaad akhtaa iyo dhibba ha yeeshee kullamaa mafsadadiisu ay raajix noqotona waa baatil jihaadna maaha waayo sharcigu wuu xaraantinimeeyey wax ay mafsadadiisu raajix tahay wax sharcigu xaaraantinimeeyena jihaadaad ilaahay ugu dhawaata noqon maayo wixii sharcigu maslaxadiisu raajix tahayna waa baneeyey maslaxadiisu waxay raajix tahayna waa qurbo ilaahay loogu dhawaan karo sharcigu jideeyey mushkiladu waxay noqotay suu taqdiiri wa cadamu qabuuli nusxi mushkilada ahayd waxay noqotay anugu waan ridi muslim baaba hadduu ka dhigo ay uba badan tahay dankamadii ninkii war waxaa waa qalad yidhaahdana jihaad buu la dagaalamaya kalaamu jaahilin safiihin wey jaahilun safiiha oon xuduudda sharcigana aqoonin dimaada iyo xuquuqda muslimiintu ay leeyihiinna aan u taqdiirsanayn kuwii muslimuna cuqbati iyo saxaabada intuu gowraco ilaahu camal ka khayr badan ma samaynin lahaa wakti kasta iyo meel kasta way joogaan muslimna cuqba waan soo maray xurubu taawiil intuu saxaabo gowracay madiina markuu sakaraanayo inuu yidhi ilaahay waa og tahay camal ka khayr badan oon kugu dhowaanayo oon janno ku rajaynayo ma jiro saxaabadii madiina aan kusoo gowrgowracay waa soo marray soo maha kuwaasoo kale fii kulli zamaanin wa makaanin way joogaan xajaaj ibnu yuusufna markuu dhimanaya waxyaabuhu ilaahay kugu dhowaanaya waxaa ka mid ahaa kacbadii uu madaaficda ku baabiiyey baa ka mid ahayd marka safiiha noocaasa ee waxaan xaq ahayn xaqbooda wax baail ana jihaad moodaaye weligii waa jiri jiray waana jiri doonaa kullamaa cilmigu uu sii yaraadana wuu sii badan doonaa kullamaa jahligu uu sii faafana wuu sii tawasuci doonaa laakiin raxima allahu mra'an qofka ficilka uu samaynayo marka uu samaynayo qawaacidda sharcigana ilaaliyey ma'aalaadka masaalixda mafaasidana eegay naftiisana istaajiyey aakhara haddaad la istaagta ilaahay hortiisa ma khayr baa lagaaga qori mise shar baa lagaaga qori isweydiiyey qofku waa inuu isweydiiya mukallaf lala xisaabtami kara inaad tahay aakharana xisaabi kaa horaysa ku xisaabtan markaad ama fulinaysa ama fatwoonayso intaa haddaan kaga baxno labadaas u dambi u horreysaan u malaynayaa ku jirtay wax dumaca raaca iyo xabadda tuura labadaasa u horreysay ninka wuxuu yihi mararka qaarkood waxaa dad i weydiiyaan alaab aan dukaanka aalin ama aan holin anna waan dalbaa marka waxaan saartaa xoogaa ma ii xalaalba dadku haddii ay kaa sugayaanoo alaabtii sifa kaga gado waxaan naqaanaa baycu salam baycu salamna xaalan aw muajala baan ku soo martay matniga kitaabka baycu sifa haddaad kaga gaddo alaab sidaasa oo sidaasa oo sidaasoo qiimaheedu intaa yahay waktiyo muddona u qabato alaabtiina raadiso oo keento qiimihiina ugu keentaaye way bannaan tahay oo baycaasi suuradii baycu salam buu noqone laakiin ay xad suuradu si ay u kaamil noqoto sifa ku gado wax intaa la eg oo tilmaantaasa oo noocaasa oo midabkaasa oo maarkadaasa ka iibi waktigaana waan idiin keeni kula ballan adoo dariskaaha ka soo qaad ama magaalada hoose ka soo qaad ama meel dibadda ha kaaga yimaado ama istoorka iyo bakaarkaaha ka doon hawladay ku yaga u taalla ma aha meeshaad ka keenaysa mar hadday beecu sifa wasalam tahay de dhowr su-aalood kuma jawaabi karo hal qof leh waktigaa dheeraanaye wuxuu yidhi shiikow nin iyo naag aan isqabin ayaa waxay isu isugu dacwoodeen waan isqabnaa ayagoo isla galay sawirro qaaqaawan waxaa dhacaya ma aragteen allahu mustacaan dembi intee la eg bay sameeyeen kase waran lacagta soo shaqaystaan horta waxay sameeyeen isqaawintu waa dembi sawirada ay galeenna waa dembi beerta ay sheegeenna waan isqabnaana waa dembi meesha ay ugu socdaanay u sheegeenna aaditaankeedu waa dembi afar sow maaha kullamaa dembigu uu batana dembigiisu dembigu macsiyadu badatana dembiga iyo ismigu sii badanaya waa weynaanaya ayuu ka mid yahay hadday dadka saa yeelay dad ama walaalo ah ama raxim isu ay yihiinna islaamnimadoodii shaki baa ku jira waxaa dhici karta inay gaaloobaan masalada raximka iyo suurada guurka isqabitaanka loo yeelayo hal mar bay dhacday nabiga xilligiisiio ninkii wuxuu yidhi madaxa laga soo gooyo xorihiisana hala qaybsado culimmadu waxay ku fasireen ficilka daahirkiisa istixlaal buu ahaayo ridduu noqday marka masalada masalo khatara wey waxay soo shaqaystaan mar kale aan ka hadli doonaa dastuurkan kenya in loo codeeyo diintu maxay ka qabtaa su-aashaa waa igu degdeg inaan ka jawaabo ana og dastuurku mabda ahaan inuu de dastuur kufri oo waxyaabo badan oo shirkiga xalaalaynaya uu yahay haddana waxaan jeclaan lahaa in adii kaadisaano waan dalbaday bal si aan u akriyo waxna waa sawir guudood haysato waxna waa wixii inaad dul istaagtood akrido markii hore waagi hore lasoo daawacay ima suurageli inaan aqriyo laakiin nusaxaan dalbaday coobi coobiga inaan akriyoaan rabaa hadhow waa la ii sheegay iyo waa la iigu yiri iyo inaan wax ku saleeyo ma doonayo marka su-aashaa jawaabteeda waa igu degdege wiig iyo laba kolba codayntu ma dhowo oo bil sideedaad iyo waxbaa la sheegayaa waxaa wiigiya laba iyo saddex isiiya intaan nuskhada intaan ka helo aan ka aqrinayo aan wax iska hubsano dii kale waxbaan indhaha ka ridi ama waxaa laga yaabaa jawaabtii oo tafaftiran caddaymaheedii inaan bixin kari waayo waxaa jirta hooyaday oo waalan allaha caafiyo mar walbana iweydiisa waxaanan awoodin ee been ma ku sasabi karaa horta allaha caafiyo adigana kii u dulqaatee sabra allaha kaa dhigo camalkaagadan ajirkaaga allaha kugu siiyo intii suuragala fii xaddi daruura maahane inay dhib iyo darar ka weynuu dhacahana ka baqda maahane inta u badan oo saaka sidaad kale u sasabi karta u sasab beentana ka warwareeg intaad kari karta waayo afkaaga iyo carabkaaga beeni wax la bara maaha waxaa laga yaabaa hooyo kusasabkeeda haddaad barato berri inaad ka goyn weydaa laga yaabaa oo carabku kaa barto beentuna waxyaabaha la barta waxaa ugu xun bay ka mid tahay haddii laakiin daruuro dembi dhib ka weyn inuu dhaca laga yaabo qadarka daruurada ah sida de xaaska qiyaasan xaaska waa lagu sasabi karaa in la yidhi muraacaadka maslaxada jiritaanka reerka ka weyn iyagoo la eegayo haweentuna ninkeena waa ku sasabi kartaa tan oo kaleetana haddee darar ka weyniyo inay isdishiyo inay waxdishiyo ina musiibo ka weyn ka dhacda laga yaabo wixii qadri daruura ah adaruuratu tubixu maxduuraata qaado waxaa iga dilmay uur laba bilood ah sidee u ta sidee uu yahay xukunka dhiiggaas dhiiggaa damul istixaad oo kale weeye ilmuhu xilli naf lagu afuufana ma gaarin umul ma tihide salaad kastana dhiigga aad isku aragta iska daahiri una weysayso xukumkii istixaadada iyo dhiig furanka ama dhabar furan midaad tiraadaba qaado qofkana wuxuu leeyahay goormuu sharcigu baneeyaa haweentu inay qaadato kiniinka ama dawada uurka hor istaaga uurkase inay iska joojiso xaq baa u leedahay asalku mas'aladaas cagsigeeda fiiriya qofku ilmo inuu dhala ma fardu cayn ba alaslu lah qof kastaba inaad ilmo dhasho fardu cayn maaha walidaalika qoftu ilmo inay iska joojiso haddaan muctaqad faasida asal u ahayn aniga wax taxriiminaya garan maayo laakiin waay qur-aanku wuxuu ka hadlay caruurta yaan loo laynin risiqaa kugu yaraan hadday masaladu masaladii galbeedka iyo dugsiyadii nagaga timid ay tahay ee ku saabsanayd ilmahan waxaad siisana heli maysid ama risiqiisibaa yaraani ama khayraadka dhulka ka soo baxa taranka iyo kobaca bini aadamkaa ka badan hadday ku salaysan tahay ma bannaana sababtoo ficilkani wuxuu ka tarjamayaa muctaqad iyo caqiida faasiduu ka tarjamayaa wa farcu baaili baailun hal booli ananirigi xalaala ma dhasho wey haddii laakiin ay jirto baahi qofkii waa xanuunsan yahay caafimaadkiisiibuu ilmuhu dhibayaa wuu liqi karaa cibaado ramadaan ama xajuu ku jiraa inuu caadadiiy waay wax ka carqaladaysuu diidan tahay way cuni kartaa ilmihii baa isu dhodhowaaday wax dad iyo ahal oo ilmihii la kala qabqabtana ma hayso ilmihii bay marka isku hayn weyday hooyadii oo kan jiife iyo kan gacanta lahayi iyo bay tabaray ku haysa weyday way isxirtay minkay xirtay ama minkay xirtay faraatiya waxay doonaa isticmaasheen ama daway isticmaashay ama ninkiibaaba waxyaabahan waaqiyaadkii iyo caasilka isticmaalay dhib ma laha walidaalika baa nabigan casan xilligiisa casliga la ogolaa casligu waa suura suwarka uur in laga hortaga ah suwar manci alxamli waxba ka mida wey walidaalika jaabir wuxuu leeyahay waxaan cadliga u samayn jirnay oo markaan shahwaduna qabata banaanka biyaha u daadan jirnay haweenku inay uraystaan baan ka baqaynay dadaalkii lagamana xaaraantinimaynin suura min suwari manci alxamli weeye saas darteed asal ahaan xaaraam ma aha haddii aan muctaqad faasid oo kalifaya jirin intaan garanay intaa wey qofkan wuxuu leeyahay maa macna alqaacidati alatii taquulu aliitaaru bilqurabi makruuhun waa lagu yaqaanaa waa hee lagu yaqaanaa qofku iihaar buu sharcigeenu amray iihaarka macnihiisu waxaa weeye waxaad mudnayd ood qof kala siiso adduunyaha waxaad adigu mudnayd cuntaa meesha la cunayey qof inaad iska hormariso safar iyo meel baa la fuulayay ama kursi fiican baa lagu fariisanayey qof kale inaad iska hormariso sababtaa doonaya kalaba u hormari ama waalid baad ku ixtiraamtay ama culimanimaad ku ixtiraamtay ama waayeelnimaad ku ixtiraamtay ama saaxiibnimaad ku ixtiraamtay ama qofkan yar dacfinimaad ugu turtayo isagu meesha boodboodkaa hooyadan hawaaye hooyadan ama gabadhani haweenkii ma geli kartee anaa dhigaha gaariga fuuliyo la boodboodiya kursiga ku fadhiisaa tiri alisaaru wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa taa laakiin fadli iyo ajir baad ka heli isaarkaas ka waran wixii ajirka badnaa haddaan isaga iga horeen dhaho safka horaan isugu nimid hal boos baa ka banaanaa haddaan intaan uga baxa adigu gal dhaho macnaa ajirka badan adigu qaado wey tii adduunyadu waxay ahayd adaa ajirka badan qaadanaya tan qurabkii ahaana cibaadaadkii taacaadkiina isagaad ajirka badan isaga hormarin taa laga fiican qof wixii ajirka badnaa ee sawaabka badan ilaahay loogu dhowaanayey inuu yidhaahdo adaa igaga fiican ilaahay u dhowaanshihiisa iga horee taasi waa laga fiican yahay waa nin adduunyada gadaal isu dhig laakiin cibaadadii iyo qurbadii gadaal isu dhig arrintaa in laga fiican yahay xaraam mehe unbaa lagu sheegay waxaan rabaa in aad wax iiga sheegtid xoolaha la toogto kadibna la gowraco ka waran xoolahaasi laba suura mid weeye suuradaa mid labadaa midkoodna labay u qaybsamaysaa neefka la toogtay ama xabadda lagu dhufto ama birta lagu dhufto ama waxyaabaha korontada ee suuxisa lagu dhufto intaan la gowricin hadduu neef mucayan ay yahay iyo xoolo badan inay yihiin waa kala labo hadduu neef mucayana yahay waxaa la eegi gowrac ma la gowracay marka dambe mise lama gowricin haddaan dib looba gowricin xaaraan wey waa bakti wanaiixatu oo kaleeto wey haddii dib laga gowracay marka la gowracayey ma noolaa oo nafi ma ku jirtay mise mar horeyba ka tagtay baa la weydiin hadduu mayd ahay oo dhintay ilaa maa dakaytum haddii la gowracay isagoo nool ilaa maa dakaytum wey haddaan nolol lagu gaarina bakti wey hadduu neefku xoolo badan ku dhex jiro oo la gowracayo qaarna la haleelayo iyagoo naftu ka baxday ee kadib ay birtu marayso qaarna iyagoo nool la haleelayo dhammaan bakti xaaraana way xoolahaasoo dhan masaladan masala ikhtilaaq alxalaali ikhtilaaq alxalaali bilxaraami weeye haddabaan qaacide idin siiyo ka alaba ama ka mutafaqiha hadday xalaal iyo xaraar isku darmadaan ayuhumaa yuqallab كيف كيف على غالب سين لا خطأ يا أيها الشباب كليسية هذه كيف غالب سين waxaan isku dhaxdarmaday hadduu asalkiisii xalaal ahaana xalaashaa la taqliibinaya hadduu asalkiisii baabulxaraam ahaana xaraamtaa la taqliibin walidaalika waxaanu leenahay alaslu fi labdaaci wاlluxuumi alxurmatu haddii xaaskaaga iyo haween kale aad kala garan weydo dhammaan xaraam wey haddii haweenkan maxsuurka ah tii raxiimka ku ahayd iyo tii ajnabiga ahayd ee xalaasha ku ahayd la kala garan waayo dhammaan ma guursan kartid luxuumta asalkeedu xaraam weye haddii la kala garan waayo kii xalaal lagu qalay iyo kii xaraam lagu qalay dhammaan xaraam bay noqon laakiin waxyaabaha asalkoodu xalaal yahay haddii xalaal iyo xaraam ay isku dhex darmadaan aslulxilli baa la siin biyihii waa biyo daahir iyo biyo mutanajisa waa la kala garan waayey aslulxilli baa la siin walidaalika jaaza alijtihaadu ijtihaadku saas u banaanaaday alaslu fi lashyaa ibaaxatu wixii soo galana markii la kala garan waaye ibaaxadaa la siin walidaalika aswaaqdaa haddii mucaamalaadka xalaal iyo xaraan isku dhex darmadaan waxba xaaraantinimoobi maayo ilaa xaaraanti la ogaado suuqa waxaa soo galay xoolo badan oo lasoo xaday ama xoolo badan oo lasoo bililiqaystay baycana asalkiisi mubaayacaadku waa xalaal alaslu fi lmucaamalaati alxilu walaslu fi lbuyuuci asixatu ilaa la ogaado baycan inuu shay xaraama ku dhacay laakiin luxuumtan alaslu fi luxuumi dhammaantood alxurmatu weeye ilaa hilibkan bicaynihi xalaal in lagu qalay la ogaado هذه المسألة ومسألة بدر الطلبة هي متفقين يعني كوس بحد لغا يابه ikhtilaafku markuu yimaado aslu shayi baa loo celiyaa kadib masaladan wuxuu yidhi salaan kadib waxaan ku weydiiyey waxaa inoo kala caddaysaa labadan waa maxay beecu lsalam iyo beecu lqarar waa maxay farqiga udhaxeeya waa lagu yaqaan baycu salam waxaa la gadanayaa lacag baa la bixinayaa caynta la gadanaya meesha ma joogto laakiin waa la tilmaamayaa wax sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa weg gaari aan ka soo qaadno gaari tiyooto ah oo tiyooto maarkada ka ah oo modelka ah oo ama sidan ama station waaga ah ama ka dabada kor u furmaa ama ka dabada dheer ah oo midabkaa leh oo modelkaa sanadkaa soo baxay ah baan kaa gadayaa saa markaad u tilmaanto qiimihiina lacagtii la bixiyo waa noociisa markaad tilma tilmaanta markaad dhammaystirto zamankii aad keenayso iyo goobta aad keenaysana aad caddaysa baycu salam baa la yidhahdaa bayculkarad beyc kastooo jahaalo muran keeni karta ay ku jirtaa bayculkarad la yidhahdaa waryaa ma ujeedaa shantaa gaari mid aan kaa gaday midka lama magacaabay wuu fiiriyey de niyada wuxuu gashada ka ugu fiican adna niyadda waxaad ku haysaa ka ugu liita hadda isii gaarigeygi kaasoo walaag kan baa kala qub iyo qac dagaal sooma taasi waa beyculkarar beyca qararka waa beyc asalkiisu ay jahaala ku jirto neefkan ilmaha calooshiisa ku jiraan kaa gaday talow ma dhadig baa ma labood baa lama yaqaan ma nolol buu ku dhalan doonaa mise bakti buu ku dhalan doonaa lama yaqaan ma isagoo xubnihiisu kaamil iyinbuu dhalan doonaa mise isagoo naaqis iyo cilyaanuu dhalan doonaa lama yaqaan maxaad gadatay marka adugu wax caddayna ma ka bixin kartaa waxaad gadatay maya beyculkarar jahaalo weye ka soco ma banaana buyuucdaasaa jahaalo la yidhahdaa karar gaalku goormuu xarbi noqonayaa sida dagaalkii weli nagu jimadaan soo maaha gaalku xarbi marna markuu xarbi noqonayo ama muطlaqan ha u noqdo ama muqayadan ha u noqdo waa markii dagaal idinka dhaxeeye dagaalantaan wey xarbi macnihiisuna dhiiggaaga iyo maalkaagana waa u hadur maalkiisa iyo dhiiggiisana waa ku hadur wey laba isku heli maysaan marka gaalku ma noqon anugu ma noqon karaa fii aanin waaxidin gaalkan cahdi iyo xarbi labadaba muu noqon karaa maya waase si in badan oo inaga mida ay jeceshahay wuxuu rabaa gaalkan isaga tasarufaadkiisa marka la soo gaara gaalku inuu xarbi noqdo laakiin isagu xuquuqduu doonaya marka la soo gaara nin xuquuqdaho muwaaina inuu noqdo xuquuqdiisii la ilaaliyuu rabaa waxaad leedahay anu kenyaan baan ahay waa kanka baandhahaygii xaq baan u leeyahay nabad inaan ku joogo xaq baan u leeyahay cod inaan rido xaq baan u leeyahay inaan wax milkiyo xaq baan u leeyahay nabad inaan helo intaasoo dhan soo masaladii cahdiga iyo ammaanka iyo isnabadgelinta ma aha markuu xagga waxa usoo baxana gaaladan xun tuugtan kenyaankii xarbiyiin weeye waad dhici kartaa waad xadi kartaa waad boobi kartaa hadduu yidhaahdo adiga xarbi baa ta xarbi baa ninkani mise waa cahdi silmi ah so waa laga yaabaa aniga cahdi inuu yahay adigana xarbi kuu yahay laakiin aniga inuu markaan anu tasarufayana xarbi noqdo markii isaga anugu aan wax ka rabana mucaahid iyo silmi noqdaaye iyo masaladaa sharcan maaha sharci maaha calaaqadiinu imaa calaaqata xarbin imaa calaaqata cahdin mid inay noqoto wey saas darteed maxaa lagu miisaamaa waxaan masaladaa baabuljihaad markaan tago waan insha allah muxaadaro khaasa waxaan ka qaban doonaa insha allah masaa'il اlcahdi wاlamaani qadiima waxadiian nusuusta ku soo aroortay iyo waxyaabaha curfan taasiiriya waxaa laga yaabaa inaad dambaabto oo adoo cahdi ku jira aad sidii xarbi u dhaqanto waxaad dhici karta adoo xarbi ah oo xarbi ku yahay ninkii inaad furas badan dayacdo oo maal iyo furasaad wax ka qabsan lahayd oo cala alaqala shay lusuusulmuslimiin aada noqon lahayd inay fursado ku dhaafaanna waa dhici kartaa halkaasaan kaga hadli doonaa masaa'ilka la yidhaahdo xilligan dambe asariqa alislaamiya maqasheen xala idiin sheegaan u malaynaya fataawadii abuqataada alfilistiini oo london ka fatwoon jiray mustafa xariimana risaaladana madfuuca uu ku radiyey abu basiira masaa'ilkaas mar oo inta rag badan baan kala kulmay markii dambe waxaa iigu qariibsanayd markaan germany kula kulmay magaalo hambrog la yidhaahdo hambrog bay ahayd mise colin bay ahayd aan kula kulmay mashruuc la yidhahdo azina alislaami azina alislaami mashruuca la yidhahdo aan ugu tegey waagi hore waxaan markii hore kula niqaashi jiray xoolihii haddaad banaysateen halkiina dhex joogtaan haweenkiina ma banaysataan ninba wuxuu nihi wallahi fursad ma ulaahayo fursad baan ka laanahay meeshaasaa waxaa la igu sheegay niman haweenkiina banaystay waa u safray waxaa idhi tan oo kale ka sheekayn meehe sheeko shaahid baa ka roone bal nimanka utag waa u tegey arrintii baan weydiiyey way jirtaabay dheheen maxaa idhi maxaad ku salaysaan wuxuu yidhi xarbi weeye markaad guriga albaabka soo xirato waa addoontaadii iyo taxta milki lyamiin weeye min baabi tasari bimilki lyamiin bay kugu banaan tahay hadhow markay baxdana baa idhi alcabd laabiq way alcabd laabiq way marka habeenkii iyo maalintii inta guriga lagu jirana waa addoon milki lyamiinah maalintii inta banaankaa la socdana alcabd laabiq way waxaa ku ridanimay waxan waa zina alislaami bay ka daysaan waxan wax sharcan banaan ma aha baabu istirqaaqa iyo milki lyamiinna sidan suuradeedu ma aha ma ka daysaan baasha waad rabteeni show qayl qayl qayl baa u raadinaysaane baasha waa ka daysaan markaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala masaladaas warkeeda iyo qaababkeeda